wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegaystaha oo uu maanta marti noogu yahay cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee ka hortagta colaadaha iyo xasaradaha adduunka cabdirashiid waxa uu ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya khadadka taleefoonka ayaa su'aalo ay ku weydiin doonaan dhegaystayaashayada iyo anigaba kusoo dhowow cabdirashiid barnaamijka wicitaanka dhegaystaha haddaan bal aniga kugu hormaro ra-iisul wasaarahan cusub ee soomaaliya dhowaan waxa uu magacaabay toban golo wasiiro ah ee tobankan golaha wasiirada ugu horeyntii maxay kula tahay waxqabadkooda inay kaga bedelnaan karaan wasiiradii hore usii jiray waa mahadsantahay saara waan waana salaamayaa dhegeystayaasha iyo runtii wasiiradan waa waa kooban yihiin golayaashii hore oo soomaaliya ka jiray dawladdii orkandul ama tusaale ahaan cumar cabdishiid waxay ahayd ilaa soddoniyo shan soddoniyo lixdii ra-isul wasaare farmaajo xaaf state state iyo toban meelahaas tanna hadda waa toban marka ra-isul wasaaraha iyo tiimkiisa markii la weydiiyey sababta ay u yareeyeen waxay iyagu ku tilmaameen inay rabaan dad kooban oo shaqooyin kooban isla qabta oo xadidan si hawsha ay u socoto marka shaqadaa ku dhib yar bay ahayd hadalkii ra-iisul wasaaraha uu sheegay marka tobankana anigu shan baan ka aqaanaa dad fiican oo aqoon leh oo soomaaliya weeye shanta kalena inay la mid yihiin bay u badan tahay ra-iisul wasaaruhuna asagaa awood u leh inuu inuu fusho dadka uu rabo inay la shaqeeyaan isagoo madaxweynaha la tusanayo dabcan kadibna waa in baarlamaanka la horgeeyo oo baarlamaanku ay qiimeyn saaraan hadday ku raacaanna way ansisanayaan hadday ku qanci waayaanna way kusoo celinayaan taasna waa midda loo fadhiya ama la sugayo waa tahay khadka teleefoonka waxaa ku jira mid ka mid a dhegeystayaashayada walaal magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacayso iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso cabdirashiid khaliif xaashi oo ka tirsan hay-adda i c g oo aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda ah saaro waa mahadsan tahay waan salaamayaa cabdirashiid su-aasha aan rabay inaan weydiiyo waxa weeyaan waxaan ognahay golihii wasiirada xilligii cabdiweli inay sideed iyo toban ahaayeen waxqabadkoodana uu ahaa wax kooban saa ee tahayna dhaliilo badan loo soo jeedinayo oo ahayd in micnaha waxyaabihii laga rabay bulshada inay gaarsiiyaan ama ay u qabtaan wasaarad ahaan nin walba wasiirkii wasaaraddu joogaba in ayna micnaha aynan sidii loo rabay aynan u qabanin dhaliilahaas ayaa loo soo jeedin jiray hadda ra-iisul wasaare saacid wuxuu keenay toban wasiir tobankaa wasiir marka wasiirada qaar waxaa garan kartaa inay iskugu jiraan dhowr wasaaradood isagana qofkana uu yahay shaksi oo macnaha uusan ka badin karin inta uu qof qabto marka sidaa darteed ma la dhihi karaa micnaha hawshii hal wasiir uu qaban jiray marka ay kusoo baxsato dhowr wasiir ay qaban jirtay markay kusoo baxsato hal wasiir sidee bulshadii uu u deeqsiin karaa ama waxqabadkiisii iyo activitygiisii uu u gaarsiin karaa bulshadii iyo wasaaradii hawshii hortaalay waxaadna waa mahadsan tahay waa su-aal meeshka oo tusaale ahaan hadda wasiir marian oo kale wasaarada wasaaradda adeega bulshada waa lagu magacaabay marka caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo shaqadii iyo shaqaalihii iyo dhalinyaradii iyo waxyaaba noocaasa la ii sheegay inay soo hoosgalhayaan wasaaradeeda ama wasiirka cabdirasaaq marka asna wasiirka khayraadka la yidhiyo markaas barihii iyo xanaanadii xoolaha iyo waxyaaba badan wasaarada noocaasa kalluumaysigii iyo waxaas o dhan baa soo hoosgalaya marka su-aal runtii saxa weeye oo aad su-aasha u weydiisay baa dadka oo dhan u qabaan anigu xataa waan weydiiyey maxaa la dhahaa ra-iisul wasaaraha saacid waan weydiiyey marka waa way garowsan yihiin laakiin ayagu waxay sheegeen in ay rabaan inay marka hore shaqooyin kooban ku bilaabaan dad kooban oo intay shaqada gacanta la galaan kadibna shaqadii u kala dareera ay samaystaan kadibna markii ay shaqooyinka kookooban hadda ay rabaan inay ku bilaabaan ay kasoo ay sida ay sheegeen oo ku saabsan ammaanka iyo maxaa la yidhahdaa dhaqaale aruurinta iyo waxyaaba noocaasa kadibna ay dhici karto inay wasaaradaha kale iyo hay-adaha kale loo baahan yahay ay kusii daraan marka qofkii tanka marka qofkii su-aashaas keenaad keentay waa su-aal saxa anna aan runtii aan dareensanaa inay hal wasaarad ama hal qof wasaarado badan iyo shaqooyin badan dusha laga saarayo haddana ra-iisul wasaaraha awoodihiisa gurigaa bay kamid tahay inuu dawladda soo dhiso asaga awoodda leh marka waa number badanna baarlamaanku way ku anfiyeen laba boqol iyo shan iyo toban qof baa fadhidayo codka way siiyeen marka marna in la tixgeliyo weeye asaga rabitaankiisa iyo xisaab saaro cidda refriga ah ama arbiterka ah ama garsooraha ah oo cayaarta ka saareysana waxa weeye haddii balbort ahaan loo soo bandhigo waa baarlamaanka iyagaa waxaan waa dhahaya fikradan fikrad saxa weeye ama ayagaa dhahaya fikradan ma dhamaystirna oo ku noqo marka ayagana waa laga waa in laga wafugo macnaha sababtoo ah dad khibrad leh oo siyaasadda kusoo jiray muddo ay hadda xildhibaanadan u badan yihiin qaarkood qaar iyo aqoon leh marka weyn annagoo kale kolba weeye waa la hor keeni doonaa xukuumadda iyo barnaamijkeeda iyo qaabkeeda oo ayagaana laga rabaa inay bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhahaa jibriil maxamed sayid afir waxaan deganahay minneapolis waan waan salaamayaa dadka kuwada jira qadka dhammaantiinba dowladeen dowladeenna cusub guul baan horta u rajeynayaa iyo in waxyaabaha looga fadhiyo oo dadweynihii soomaaliyeed ay soo fuliyaan su-aasha aan qabo waxay tahay haddii dii wasiirada la ansixin waayo dowladdu ma qabtaa balaan kale oo balaan b ah oo ay ku dhaqaajin karto howlaheeda si aysan hawshii dib u dhicin dib ugu dhicin muxuu ahaa dowlad su-aashaas wax kaloo ma jiraan oo ay waa cabdirashiid inkastoo uusan ka tirsanayn golaha wasiirada haddana hay-adda ee ka faalloota arrimaha qalalaasooyinka ayuu ka mid yahay ma kula tahay dowladdan haddii midani la ansixin waayo ama ay wax isbedelaan inay leedahay qorshe kaleoo labaad oo ay soo gudbin karta haddana ha jibriil waa mahadsan yahay jawaabta aan waxay kusoo urureysaa xukuumadda shaqe ma bilaabi karto haddaan baarlamaanku uu kalsooni isa siin markaasayba sharciyad ahaan helayaan ay ku shaqeeyaan oo shaqada ku qabtaan hadda qalin iyo waraaq midna ma saxiixi karaan haddii marka la ansixiyo unba shaqada geli karaan haddii aan la ansixin oo baarlamaanku aysa ansixinna madaxweynaha markaas inuu ama ra-iisul wasaaraha ku yidhaahdo xukuumad kala soo oo ama si fican ugu noqo wixii lagugu soo diiday ayay noqonaysaa laakiin xukuumad ama ra-iisul wasaare iyo golihiisa aan baarlamaanku idan siin ay ku shaqo bilaabaan shaqee ma bilaabi karaan waxaynu aragnaa durbaba ama dadku ay ka dhawaajinayaan inay jirto mucaaradad cusub oo ka imaanaysa qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka dowladda soomaaliya oo ka hor imaanaya xukuumaddan sida wararku ay sheegayaan waayadan marka ma kula tahay in lagu hanwen yahay in la ansixiyo tobankan wasiiroo cusub baarlamaanku waa laba boqol iyo labaatan shan oo isku yimid oo deegaano kala duwan iyo aragtiyaal kala duwan oo siyaasadeed masala marka horena runtii in laguba talagala maahayn inay kulligood markasta sacab iyo caleemo qoyan ay ay kusoo dhaweynayaan wax kasta in afkaarta hadda xukuumadda ama tirada ha noqoto ama tayada ha noqoto siday usoo bandhigeen wasiirka koowaad iyo madaxweynuhu in qof kasta ugu qancana khasab ma ahan marka siyaasadda in jiidjiidkaas un weeye oo waa la sidayaa waxaa dhici karta xildhibaanada in badan oo kamid a inay ku talagalhayeen inay wasiirnimo noqdaan ama aqoonteedii iyo khibradeedii ay leeyihiin haddana ay meeshii iska arkikayeen oo halka xildhibaan oo wasiirka noqday uu ama hal xildhibaan tobanka wasiir hal xilli hal baa xildhibaanka ah inta kale waa dad banaanka laga keenay oo aan aan xildhibaano ahayn marka dadku inay su-aalo keenaan ama arag qabaan ama ama ama ay ay dhalidaan waa iska caadi oo dantaana ku jirta in laisjiidjiido oo wax kasta si fiican tooshka loogu isiyo dantaa ku jirta midda ku saabsan in la ansixin doonay inaan la ansixin doonin inay marka numbarkan beelo badan oo xili jiray oo oo beelaha kala duwan iyo deegaamada kala duwan oo ilaa sideed toban bay markii hore ahaan jirtay hadda toban baa heshay sideed beelood baa dhici karta inay aaminsan yihiin in la qabiyey oo ay halkaas xanaaq ka qabaan ama wakiiladii masalahaya xildhibaanadii masalahaya ay xanaaq ka qabaan ay didan yihiin waa dhici kartaa marka in lagu soo jeesto oo dadka qatan ama dareensan in ra-isul wasaaruhu isu maaragtay siday ugu liseen is ugu hambeen inay kusoo jeestaan waa dhici kartaa inuu iska qanciyo oo dhaho fursad isiiya aan shaqada idaan shaqada aan qabsado oo ay daayaanna waa dhici kartaa marka wada hadal lala socdo iyo xodxodashada iyo wadaxaalkay ku xiran tahay marka runtii aniga taxamar ma joogo oo hadda fikrad kama siin karo laakiin ra-isul wasaaruhu aada ugu kalsoon yahay inuu dawladdiisa ay u marayso wuxuu taas uu qabaa shaki ma laha inuu qabo iyo madaxweynuhuba xildhibaano badan oo caraysan oo waxdiidan inay jiraanna waa hubaal ayadana asalaamu calaykum anigu magacayga waa xaashim xutaan waxaan joogaa islaamabad bakistan waxaan rabaa inaan weydiiyo mudane cabdirashiid xaashi dadka soomaaliyeed micnihin waxay u barteen dawlad badan oo iska duba wareega badan oo kala yaaca haya iyo qabiil walba inuu iska dhex arko maara dawladda markaas dhisan marka haddana ra-iisul wasaare wuxuu dhisay dawlad yar marka see isku waafaqayaan dib u heshiisiinta dalka oo qof walba raba inuu siyaasadda waddanka iska dhex arko iyo wasiiradan yarka ah oo hadda la dhisay see isku yara isku laisku qabasiin karaa waa tahay ha xaashi waa mahadsan tahay waa su-aashu waa su-aal taagan xildhibaanaduna ay arkaan qaarkood wa si hadda adigu ushaegtay dareensan in dad iska dhex arki jiray markaasaba dadkao dhan kama dhex muuqan golaha wasiirada markii sideed toban ama soddonka ahaayeen xataa waxaa jiri jiray beelo aan ku dhex jirin haddana in markasta in loo shaqeeyo ummadda oo shaqa socoto waa loo baahan yahay oo hadda bakistanka aad ku nooshahay ama kanada duniyada anigu aan jooga ama maraykanka walaashay jirto ee uun dadku shaqay rabaan iyo sarfi iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo nabad iyo horumar dhaqaale iyo magac fiican oo soomaaliyeed marka dad kooban haddii shaqada qaban karaan khasa maaha in qabiil kasta maaragtay qofka dhex joogo inkasta psychological ahaan iyo qalbiga dadka ay maadaama qabyaalada iyo colaada iyo kalsooni xumada ayaan xoogaa nagu raagsay laysaga bartay in meesha layska dhex arko laakiin runtii haddii toban nin oo walaalaa xataa ama qabdood oo shaqeynaya loo diibo shaqada oo shaqadu socotana waa waa iyaduna xataa waa noqon kartaa marka in beel iyo reer hebel meesha dad muga jira la yidhaahdo duruufaha keenay laakiin waxa uu kasii muhiimsan in shaqa socoto marka qalba un xildhibaanadiina hadda waa joogaan beelaha badankooda xildhibaanada wakiilka ah baa jooga marka un qolada hadda dawladda dhisaysa oo wasiirka koowaad iyo madaxweynaha unbaa laga rabaa inay ama dadkaas qanciyaan haddii qancin waayaan inay accommodate garayaan oo wax u ogolaadaan dirshiid waa ku salaamay dhammaan v o eda idinkuna waa mahadsan tihiin muhiimada su-aashayda waxay ahayd aan weydiin lahaa in madaxweynaha soomaaliya horta markii uu imaanayay doorashada markuu ku jiray wuxuu caddeeyey in arrimo badan ay kamid yihiin adeegyada bulshada inuu ka shaqeyn doono arrimaha uu u olo-oleynayay oo dadka soo jiitay oo doorashada wax badan ka bedelay waxaa kamid ahaa arrimaha waxbarashada iyo caafimaadka iyo adeegyada guud ee bulshada ay u baahan tahay oo muddo labaatan sano ka badan waddanka ka burbursanaa taas oo runtii dad badan soo jiidatay taageerada dibadda iyo gudaha looga haayana wax badan ka bedeshay marka madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha hadda cabinetka cusub ay dhashaan dad badan wuxuu la muuqdaa in xoogaa wasaarado badan muhiimadoodii aysan meesha ka muuqanin oo madaxweynaha hadalkii ahaa in adeegyada guud uu soo celinayo in hadalkaas wasaaradaha uusan ka muuqanin oo oo hadda wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada labadaba hal wasaarad la la hoosgeliyey ayna yihiin adeegyada ugu muhiimsana wadanka marka aniga waxa cabdirashiid waxaan weydiin lahaa in uu fikirka a nala qabo in dawladdu aysan xilligan hore iyadoo joogta aysan keeni karin oo ayna deliver garayn karin balantii ay qaaday oo ayna cabinetkeeda ka muuqanin inuu inuu fikirkaas nala qabo iyo inuu mid ka duwan qabo su-aashaasaan weydiin lahaa waa tahay cabdirashiid
su-aashaas walaalkay uu sheegay waa su-aal meesika oo runtii waxbarashada iyo caafimaadka waxyaabaha ay soomaaliya hadda ugu baahi badan tahay weeye in wasaarad sideedayna u weyn tahay wasaaradda waxbarashada runtii aad bay u weyn tahay caafimaadkuna sidoo kale labadoodii intii la isku daro iyo weliban wasaarado kale oo maaragtay dhalinyaro iyo shaqo iyo shaqaale iyo maxaa la yidhahdaa lamid in qof hal qof laisugu geeyo wasiir maryan aasin laisugu geeyo dadku oo dhan xataa am sure inay madaxda madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha iyo maryanba ay dareemi karaan inay su-aasha su-aal saxa tahay oo maxaa afar wasaarood san wasaarood hal qof loogu diibaya marka waa un ama way sixi doonaan oo macnaha intay dib ugu noqdaan xisaabta bay wasaaradahaas kala dibdibada u baahan ama shacabku rabaan ilaa siyaasiyiinta iyo madaxda waxaa laga rabaa dareen dareenka shacabku raba inay geliyaan ama baarlamaanka ku kasbi doona oo ku soo celin doona ku arrintan sameeya oran doona haddii sideeda loo daayana kolba wasiirku siyaasadda unbuu qaabeeyaa ee shaqada waxaa qabta dad khubara ah maryanna waa runtii wasiir ahaan waa qof khibrad iyo aqoon leh wadaniyadna ah oo aad iyo aad iyo aad iyo aad karti u leh marka haddii ay haddii sidan hadda adigu usoo jeedasay dad badan u arkaan ay madaxda hadda hawsha qaban qaadashay ay dib ugu noqdaanna wixii aayad qur-aana meel ku qoran maahane waa fikrad iyo aragti iyo farsamo siyaasadeed marka wayna wayna way ku noqon karaan labadaba marka waa suuragal laakiin kolba qofka siyaasiga un hayada guud buu leeyahay shaqada wasaaradaha soomaaliya waxay u baahan tahay khuburo caafimaad iyo public health iyo aqoon iyo waxaas u faradhuduuban ayadan hadda dalka aad
walaal waad mahadsantaha cabdirashiid maxamuud cabdiraxmaan baaldhiid waxaan kasoo hadlayaa minneapolis dabcan si lamid e waxaan anagana aan concern weyn aan ka qabnaa muhiimad weyna noo ah dawladdan dhalatay iyo wasaaradahan cusub ee la magacaabay iyo rajadan weyn ee dadka soomaaliyeed ay wada rajeynayaan inay guul ku dhamaato oo dowladnimadeeni iyo qarannimadeeni ay soo noqoto afar sano ka bacdi hadday dhamaato oo shaqadooda ilaahay u surugeliyay inay isla wada dhamaystaan maalintay xafiiska ka degayaan institution shaqaynaayo mataqaanaa gobolla dawlad aan ku koobnayna caasimadii muqdisho ee goboladii gaarsiisan institution ahaan la shaqaynaya isteedyada kaleento oo oo federaalka hoos yimaada rajadaas ma ka dhabeyn karaan ay kula tahay su-aasheeda taas taasaa ugu horreysa waa tahay een, waxaan u malaynayaa maxamuudoo dad hore oo kaa horreeya su-aasha waxay ku noqnoqdeen arrinka la xiriira ee ah maxamuud waa mahadsan tahay walaalkay runtii un aniga soomaaliya waxaan aaminsanahay waa un geedi socod waaye dadkii yimaada oo maamulka loo dhiibaba un taayarka unbay xoogaa roghayaan kuwo kalena waa kusii darayaan marka dadkan un mucjisana ma keeni doonaan afartan sano haddaan su-aashaadi hore wax yar uga noqdo waana un dadaal waa furshaday haystaan oo aqoonsi ayagoo aan ku meel gaar ahayn maxaa la yidhahdaa iyagoo hadda yidhi dad kooban oo isla shaqayn karaan noqon doonaayo waa nambarka waa sii yareynaynaa dadkii oo runtii niyad kasoo gashay oo soomaalidu hadda rajo jirta oo fiican iyo iyo soo jee soo jeedid ay adduunka hadda xataa soo jeedaan xoogaa waxyaabahaas oo dhan fursado waaye marka un way dhaqaajin doonaan shaqaday sheegtaan bayn lix hadda madaxweynuhu lix qodob buu sheegay inuu wax ka qaban doono lixdaas xataa saddex ka mid a haddii xoogaa oo ku dadaalaan waa tallaabo hore mara sababtoo waddan burburay oo dumay oo dhinac walba ay ka liita baan ahayn marka anigu hadda inay boqol kiiba boqol wax walba ay xaliyi doonaan ma aaminsanin laakiin inay tallaabo ku ku kordhin karaan baa fursadaas way haystaan haddii sida lagana filayo ayaguna ay sheegteen lagana rajeynayo ay ugu howlgalaan midda ku saabsan afar sano kadib afar sano kadib haddii doorasho xor ah laga helo iyo xisbiyo siyaasadeed oo aan four point five ahayne xisbigu dalkoo dhan ka dhisan yahay iyo maxaa la yidhahdaa labadaas qodob haddii laga helo doorashona ay dhacdo axsaabna ay ka timaado ammaankuna uu fiicnaado hay-adaha aad aada u liito oo ay ugu horeyso hay-adda garsoorka oo kale iyo hadda maaragta hadda ciidamo waxbaa iska bilaaban hay-adaha aadka u liito waxaa kamid ah hay-adda garsoorka oo kale oo maxkamada lagu kalsoon yahay oo judges iyo qare maxaa la dhahaa maxaa la dhahaa xeer ilaaliyaal iyo iyo qaaliyaal wax kala hoog hagi kara ay ka shaqeeyaan lagu kalsoon yahay iyo reconciliationka oo federalismkan hadda la qaatay oo runtii macnaha soomaalidu ay isku dhowdhowdahay oo fikradda laiskusoo dhageysto oo dalkii uu midnimo ay ka jirto waxaas haddii xoogaa guula ka gaaraan afar sano siyaasadda wakti dheer maahan soomaaliya labaatan sano ay marna ama dumaysay marna ay sifool ku jirtay intaas in laag bayna u baahan tahay sida si ay uga soo kabato bal waa yahay ee cabdirashiid khaliif xaashiyow bal inoo kala cadday tobankan wasiir miyaa ugu horreyntii baarlamaanka la horgeenaya ayay kula tahay mise ee waxaa jiri doonta in wasiir ku-xigeenada inta la magacaabo baarlamaanka la horgeeyo mar un la wada ansixiyo wararka ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda aad ka helaysaan dhankaasi maxay kula tahay
sida aan ognahay xildhibaanaa jira waraaq u qoray gudoomiyaha baarlamaanka oo ay uga codsanayaan inuu ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ka codsado in xukuumadda wasiiradeeda iyo ku-xigeenadeeda iyo wasiirbeelaasheeda lasoo dhamaystiro haddana waxaan ognahay inay wada hadallo ka dhex socdaan xildhibaanadaas iyo madaxda oo oo ay dhici karto in ama siday rabaan ama duruufaha jira ilaa dawladdan shaqa laga rabaayo hadday isku mashquulaan maxaa la yidhahdaa laba bilood saddex bilood oo iyadoo howlo badan ay taagan yihiin oo dalku istaan istil isaga jiro ama iska xaniban yahay ay dhici karto waxyaaba badan inay ka cagtirmaan inay isku fududeeyaanna waa dhici karta marka maadaama maanta ay ballansanaayeen kana baaqdeen anigu waxaan ufasiran karaa in ay jirto maaragtay banaanka in lagu lagu wada hadlahayo intaan golaha laysla imaan oo dadkii aan maaragtay isku turahayn baa golaha dhici karto inay aada marka arrinta ay ku kala baxaan laakiin haddii siyaasadda laisku turturahayo xoogaa aan la kala aada loo kala fogaan waxaa dhici karta banaanka golaha banaankiisa in laisku soo dhawaado oo iyadoo la yaqaano waxaa soo bixi kara in golaha la yimaado marka taasaan isleeyahay sabab bay u ahayd maanta baaqsadii dhacday barnaamijkii wicitaanka dhegaystahana waa naga intaa toddobaadkan waxaa marti noogu ahaa cabdirashiid khaliif xaashi oo isagu ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee ka shaqaysa xasaradaha adduunka ee i c g tan iyo kulanti dambe nabadgelyo